wanaagsan dadkina dhegeysanaya halkani waa reediyo dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka dowree reediyo dalsan
gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay inaan gobolkan banaadir lagu dhex wadan karin gawaarida cabdibilayaasha ah
ciidanka booliska qaybta bari ee gobolka banaadir oo kaashanaya booliska sida milatariga u tababaran oo howlgallo ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada hilwaa ee gobolka banaadir
shirka amniga gobolka bari oo laga soo saaray go'aamo adag oo amniga wax looga qabanayo
taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland oo uga digay ganacsatada puntland inaysan wax baad ah siinin kooxaha argagixisada
gudoomiyaha gobolka bari oo sheegay in la aqoonsaday ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda almacruuf ee magaalada boosaaso
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxweynayaasha masar iyo imaaraadka oo wadahadallo ku yeelanaya magaalada qaahira ee dalka masar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii u door karoona iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa reediyo dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho
aynu ku bilownay shirka amniga gobolka bari ayaa waxaa laga soo saaray go-aamo adag oo wax looga qabanayo amniga gobolka bari sida warkan uu ku dheereynayo waryaheena cabdisalaan juule shaakir shirka amniga gobolka bari oo lagu qabtay isla gobolkaasi ayaa laga soo saaray go-aamo adag oo amniga wax looga qabanayo shirkan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska gudoomiyaha gobolka bari duqa degmada boosaaso taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha nabad sugidda wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo saraakiil kale qodobada laga soo saaray shirka waxaa ka mid ah guddiga amniga wuxuu dardargelin iyo xoojin amni ka bilaabay guud ahaan gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso si al-shabaab looga sifeeyo gacantana loogu soo dhigo kuwii fuliyey falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu beegsaday shirkadda ganacsiga almacruuf xarunteeda boosaaso labo hay-adaha amnigu waxay aqoonsadeen ciddii lahayd fikradda falkii argagixiso ee ka dhacay shirkadda almacruuf waxaana wax looga qaban doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan saddex guddiga amnigu wuxuu farayaa maamulka mas-uuliyiinta iyo milkiilayaasha shirkadaha ganacsiga inay wada shaqeyn la yeeshaan hay-adaha amniga puntland ee ka howlgala magaalada boosaaso si ay ula wadaagaan wixii culays amni la xiriira ee kusoo kordha shirkadaha iyo shaqaalahooda afar guddiga amniga wuxuu farayaa shirkadaha ganacsiga inay wax ka bedelaan habka amnigooda gudaha sida ilaalada xarumaha ganacsiga kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga sidoo kale waa inay debdemis u sameeyaan xarumahooda qodobadan ayaana ah qodobo kala duwan oo laga soo saaray shirka amniga gobolka bari go-aamadan ayaana ah kuwo lagu xoojinayo amniga guud ee gobolkaasi bari oo muddooyinkii ugu dambeeyey falal amni darre ay ka dhacayeen
markan haddii aynu fiirino gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu sheegay inaan gobolka banaadir lagu dhex wadan karin gawaarida cabdibilayaasha ah waa sidoo hadalka u dhigay mar uu la hadlayay warbaahinta
maalin dhoweed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay inaan lagu dhex wada karin gaadiidka hubaysan oo dhashiikayaasha iyo qoryaha dabamiinshaarada ah magaalada sidaasi lamida golihii wasiiradana bishii lixdeedii maalin ku maalintii khamiista ayay ayaguna ku dhawaaqeen golaha wasiirada annagoo taasti raacayno ayaan waxaan leenahay gobolka banaadir magaaladan muqdisho caasimadda soomaaliya laguma dhex wada karo baabuurta noocaas ah ee cabdibilayaasha ah ee dhashiikayaasha saaran yihiin ama qoryaha dabamiinshaarada lagu dhex wato ciidamada amniguna kolba waxa waaye waad aragteen baryahan aaday u soo taagan yihiin waxay diyaar u yihiin inay gacanta ku dhigaan ay qabtaan ayay diyaar u yihiin marka guddoomiyaasha degmooyinka oo saaxiibadaya iyo ku-xigeenadooda iyo kulli guud ahaan saraakiisha kulliba waxaan leeyahay ha laga digtoonaado arrinkaas ayagaa amar dowlo waa qaadasho ciddii qaadi weysan hasaa qaadi doono markii uusan idin qaadine idinku qaataan leeyahay taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysanno sidaas ayaanu u fulinaynaa marka taasna waxaan leeyahay sidaas marka waxaan kaloon rabaa inaan uga faa'iidaysto goobtan hadda aan joogno waa degmadii hodon waa caasimadda magaaladan muqdisho meelihii istaraatiijiga eed waayo waa halboolihii waayo meelahan oo kale magaalooyinkaas dibadaha ku yaallo faras magaalaha meelaha la yidhaahdo marka oo rabo baabuurka ama qofku inuu tago xataa jagboontii ayaalo lacagaa laga qaadaa markaasaa la yidhaahdo gudbi maysida lacagta bixi marka hadda hodan waa la iska soo booqdaa idoon lacag laga qaadin laakiin waxaan rabnaa hodan laftirkeeda hoteeladii yaa ku yaallo cisbitaaladii yaa ku yaallo jaamacadii yaa ku yaallo maaragtay wax kasta oo maaragtay loo muhan lahaa ayaa ku yaallo degmada dharkeeley qofka degan markuu rabo inuu iskool aado ama jaamacad aado ama isbitaal aado hodan uu soo aadayaa marka horta cali caliyow laftirkaaga meeshii munaasabkaada muhiimkeeda madax lagaaga dhigay inaad jidadka dhisatiina laydinka rabaa marka waa sax baahidu way taagan tahay degmadaan hodon aniga xundhurtaydiaa ku duulan laakiin waa la kala goy laakiin degmada hodon meesha ku dhashay eed berigaan dhashay meelaha hadda ugu nuurka badan ayayna kamid tahay waxyaabo yaryarow ah marka hadda si aad ugu adeegato
dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka bari ayaa sheegay in la aqoonsaday ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda almacruuf ee magaalada boosaaso dhanka kalena taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland ayaa waxa uu ganacsatada reer puntland uga digay inaysan wax baadah siinin kooxaha argagixisada gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq siciid shaah doom ayaa waxa uu sheegay in la aqoonsaday ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda almacruuf ee gobolka bari ee magaalada boosaaso waxaana uu sheegay in hay-adaha amniga ay ku raas joogaan islamarkaana gacanta amniga lasoo geli doono waxaana uu sidoo kale ganacsatada reer puntland uu ka codsaday in ay amniga ay kala shaqeeyaan ciidamada amniga isagaoo ka qaybgalayay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
maanta waxaa shir isugu yimi xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso guddiga amniga puntland iyo guddiga amniga heer gobol waxaa laga wada hadlay nabadgelyada gobolka bari khaasatan magaalada boosaaso magaalada boosaaso waxaa ka dhacay shantii bishan aynu ku jirro fal argagixiso oo ina ku cusub deegaanka puntland ku cusub waxaa argagixisadu weerareen shirkadda almacruuf waxaa ku shahiiday halkaa laba muwaadin hanti badana waa lagu gubay falkaasuu fal ina ku cusub weeye deegaanimada puntland waxaanu ka codsanaynaa ganacsatada iyo muwaadiniinta reer puntland culimmada iyo qaybaha kala duwan oo bulshada haddii ay arkaaniin wax amniga khatar ku ah ama ay maqlaaniin ama iyaga laftigooda hanjabaad toos soo gaadhay in la soo wadaagaan hay-adaha ammaanka haddii aan la wada shaqayn ammaan lagama wada shaqayn karo waa in la wada shaqeeyo ganacsatada waxaanu ka codsanaynaa lacagaha baadaha oo la weydiinayo inayan bixin hanjabaadaha argagixisada ganacsatadu inayan u nuglaan baa la rabaa ay la soo socodsiiyaan haddii hanjabaad u timaado hay-adaha ammaanka waxaynu guul ku gaari karaa inaynu wada shaqayno dhammaanteen argagixisada waa ka guulaysan karaa markaa laakiin haddii ganacsatada meel cidlaa laga helo ay qarsadaaniin dhibaatadu waa sii siyaadaysaa waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa ganacsatada iyo muwaadiniintuba inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka hay-adaha ammaanku falkii ciddii geysatay waa ku daba jiraan waana la aqoonsaday insha allah si dhaqsaabaana wax loo qaban doonaa amnigana waa la dardargelin doonaa insha allah haddii ilaa hidmo shirkaa jiraa sidaas ku saabsan yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland sareye guudo muumin cabdi shire ayaa isna waxa uu ganacsatada reer puntland uga digay inaysan wax baad ay siinin kooxaha loogu yeero argixisada waxaana uu sheegay in ganacsatada ay la soo xiriiraan haddii ay dareemaan cid baqdin kelinaysa taliyaha ayaa isaguna mar uu ka qaybgalayay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka oo loogu arrinsanayay amniga gobolka bari ayaa waxa uu ganacsatada soomaaliyeed oo ka codsaday inaysan wax baad ah siinin kooxaha loogu yeero argixisada
bismi illaahi raxmaan raxiim shalay iyo maanta
waxaa halkan shir uga socday guddiga amniga oo ah laba heer oo ah heer dowlad dhexe iyo heer gobolka bari sidaa la socotaan waxaa shantii bisha ka dhacday dhacdo aada u xanuun badan magaalada boosaaso waxaan aaminsannahay in arrintaas ay ka dambeeyeen ujeedooyin fogfog oo argagixiso iyo ciido badan ay ku daabnaan karaan sidaa darteed waxaa guddiga amniga oo labada heer ah oo ay ku jiraan saraakiisha ugu sarreysa ciidamada ammaanka oo puntland oo dhan iyo maamulka gobolka bari oo isku duuban guddigiisa amniga waxaa si mug weyn looga wada hadlay arrimihii ka dhacay boosaaso shantii bisha miisaanka intaa leeg bay nala lahayd dhacdadii ka dhacay magaalada boosaaso annagoo fahamsan in la doonayo in ummaddan hantidooda iyo jiritaankooda lagu baabi'iyo falalka noocaasa cidda soo aawulaysaana ay tahay cid adowa ugu horeyn saraakiisha ammaanka ama ciidamada amnigu waxay si weyn u ogyihiin cidda ka dambaysay falalkaas ciddii soo fakadhay cidda fulinaysa iyo ujeeddada laga leeyahay waxaannu uga digaynaa cid kasta oo ka mid ah muwaadiniinta reer puntland oo ganacsatada ah in aysan aaminin hanjabaadda wiil xuna oo buurahaas joogo isagiiba tacbaana intuu u soo diro uu leeyahay lacag bixi waa inay ogaadaan dhibaatada ugu weyn oo xoolahoodana burburisay maanta iyagana dilaysa oo dhiirigelinta waa argixisada inay yihiin hantida ay bixinayaan cid kasta oo lagu ogaado oo ka mida ganacsatada puntland oo bixisa lacag noocaasa waxay ka qayb qaateen dilka iyo burburinta iyo wax kasta oo ay argixisadu samayso marka wuxuu ka noqday qofkii qayb aakhirana waa ku dembi adduunkana waxaa dhici kadha anagu laftigaygu inaan dembi ku qabsanno waxaa kaloo ay guddigu ka digayaan shirkadaha bangiyada u furaya akoommada oo aan ognahay si ay ugu qaataan al-shabaab iyo daacish lacag baad ah oo aan sharciga waafaqsanayn sidoo kale waxaannu uga digaynaa shirkadaha teleefanada ee sahlaya waxyaalaha la yaab kaleh ka sameeyey lambaradooda inay wiil cuno argagixiso ah u furaan lambaro aan lahayn tixraac si sharciga lagu qaadan waxyaalo badan oo haydhin ah lagu sameeyey waxaan dadweynaha u ballanqaadaynaa inay ammaankooda aan ilaalinno ganacsatada iyadoo weliba ganacsiga puntland uu kor u sii kacayay muddooyinka u dameeyey inaannu ilaalino ammaankooda khaasatan markii xoolaha lagaa soo galo waxba ma hagranaysa soomaalida waxay ku maamaadaa faramaraan waa gunnimo marka inaannu sharafteenna iyo maalkeenna iyo dadkeenna difaacno diyaar baan u nahay waxaan qaadaynaa tallaabooyin isxixiga oo muuqda waxaan si weyn uga digaynaa oo haddii ay digniintayda yaraystaan ay ka shallaayaya dadka qayb dadban ka noqonaya sida shirkadaha bangiyada akoommada u furaya al-shabaab iyo daacish iyo shirkadaha teleefanada oo si dadban u caawinaya qiil uma noqonayso naftaydaan la baqayay laakiin in qof kale la dilo baan fududaynaya
ciidamada dhowaan la keenay magaalada muqdisho iyo kuwa booliska oo howlgallo wadajira ka fuliyey gudaha magaalada muqdisho ciidamada booliska qeybta bari ee gobolka banaadir oo kaashanaya booliska sida militariga u tababaran ee dhowaan la keena meelo kamida magaalada muqdisho ayaa howlgallo wadajira waxaay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada hiliwaa ee gobolka banaadir howlgalka uu hogaaminayay taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo saraakiil kale ayaa waxaa la sheegay in ciidamadu ay kusoo qabteen nin ilaa iyo dhowr jawaan ay waxay kusoo qabteen dhowr jawaan oo ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale ee mooto bajaaj lagu waday sidoo kale saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxay sheegeen in howlgalka lagu soo qabqabtay laba rag ah oo ku eedeysan inay kufsi u geysteen gabar yar islamarkaana ku dhuumaaleysanaya xaafado ka tirsan degmada howlwadaag ciidamada ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgaladaasi inta ay amniga ka sugayaan
halkaa warkaasi kala socotaan saaxiibayaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda madaxweyneyaasha masar iyo imaaraadka ayaa wadahadallo waxay ku yeelanayaan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar wakaalada wararka ee dalka imaaraadka carabta ee waa magaceeda loo soo kaabiyo ayaa sheegtay in madaxweynaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid uu arbacadii gaaray magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ilaa iyo hadda macata sababta ka dambeysay booqashadiisa gudaha dalka masar imaaraadka carabta oo waayahan oo ay weheliyaan dalalka khaliijka ee oo ay dariska yihiin sacuudiga iyo kuweyt ayaa balaayiin doolar oo deeq ah lacag cadaan ah iyo shixnado shidaal ah u soo diray masar kadib markii madaxweyne cabdifataax al siisi uu xilligaas oo xilligaasi ahaa daryaha ciidamada uu hogaaminayay afgembigii lagu riday hogaamiyihii ka horeeyey ee maxamed mursi sanadkii kii lacagtaas ayaa kor u qaatay dhaqaalaha masar laakiin toban sano kadib dhaqaalaha dalkaasi ayaa mar kale waxaa soo food saartay cadaadis ba-an iyada oo boqortooyooyinka khaliijka ee qaniga ku ah saliidda ka dhawaajiyey inay dhammaatay waqti lagu xayiri jiray ama lagu xayiri jiray ee shuruudaha gargaarka ay bixiyaan sheekh maxamed oo loo yaqaano m b sed ayaa waxaa garoonka kula kulmay maxamed alsiisi cabdifitaax al siisi sida laga soo xigtay muuqaal uu baahiyey d v-ga dowladda ee dalka masar ay leedahay booqashada madaxweynaha dalka imaaraadka ayaa waxa ay ku soo aadeysaa iyada oo labadaasi dal waayahan dambe xiriirkoodu yahay mid soo hagaagaya tv-ga dowladda masar labadan isbahaysi waxa ay leeyihiin xiriir siyaasadeed iyo sidoo kale mid dhaqaale qaahira ayaa saddex bilyan oo doolar oo taageero maaliyadeed ah ka heshay sanduuqa lacagta adduunka ee i m f bishii decembar halka ay qiimo dhimis ay ku sameysay lacagteeda kala bar tan iyo bishii maarso kii kadib duulaanka ruushka ukraine oo kashifay daciifnimadeeda dhaqaale gudaana dhegeystayaal warkii tuuro oo maanta kala socdeen raadiya dalsan muqdisho maanta waa naginta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel